waa tahay kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha galabta heese macaan iyo waraaqaha faraha badan ee ay dhegaystayaashu noo soo diranayaan dabcan halkan dhegaystayaasheenna qaaliga caashay kulligood aanu ka haqabtiri doonaa intaa gacanta iyo wakhtigu nagu simo galab wanaagsan ayaan dhinacaygana leeyahay haddaan ku bilaabo sida aad sheegtay waraaqaha quruxda badan ee dhegaystayaashu noo soo qoreen waxaan soo qabanaya waraaqa aad u qurux badan oo lagu soo bilaabay marka hore waxaan halkan ka salaamayaa baa la yidhi salaan diiran aanu uga gudbinaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo heesaha marka xigta baa la yidhi waxaan qiraynaa cabdicasiis oo lagu soo bilaabo gacanta in toddobaadkii hore hogaanka ay u haysay barnaamijka koobka iyada ayaan siiyey marka xigta waxaan qiraynaa in toddobaadkii hore ay caasho hogaanka u haysay barnaamijka hambalyada iyada ayaanan siinay baa la yidhi koobka cabdicis ma ogolaatay koobkaaslay guddoonsiiyey
markaa dadka soo qoray horta bal dadkaan ka gartaa bal ii sheeg waa tahay intaa kadib baa la yidhi waxaan halkan tahaniyad uga diraynaa annaga oo kale ah bal asxaabta diraysaan ku bilaabo waxaa ugu horraysa faa'ise cabdulqaadir xasan amiire cabdulqaadir xasan farxiyo cabdulqaadir xasan hanad cabdulqaadir xasan cabdifataax cabdulqaadir xasan iyo samiiro xareed siciid iyo xafso xareed siciid iyo fayruus xareed siciid faadimo faarax cusmaan baarliin xasan xuseen iyo maryan maxamed yuusuf iyo saytuun maxamed yuusuf iyo dad kale oo aad u fara badan baa layidhi oona halkaan lagu soo koobi karin ma garata asxaabtaasi markaa dhammaantood waxay u codeeyeen soomaali o dhan baa taqaana cabdicasiis may ma garanayee waxay u codeeyeen waa adigii toddobaadkii hore yidhi dhallinyaradana anaa heesahooda qaadanaya inta ciraysatay inta ciradu ku soo socotay inta gabowdayba markaa waa adigii igu sii daayay si kastaba ahaatee dhegeystayaasha dhegeystihii ugu horreeyey oo halkaani koob soo bixiyey dhinaciisa lakiin waxa lagayaba dhegeystayaal kalena ku socdeen waraaqaad ka dhexan doontaa waa tahay waan kuu qiraya caasha annagoon kuu hambalyaynaya waxba ma diidani waa tahay aad baad u mahadsan tahay iyo dad kaloo aad u fara badan baa layidhi oo halkan lagu soo koobi karin waxay tahniyad u dirayaan hodan xareed siciid iyo cismaan shire maxamed oo toddobaadkii hore meherkoodu ka dhacay magaalada boosaaso waxaanan u rajaynaynaa baa layidhi inay soo dadejiyaan arooskooda annaguna aan waxay yidhaahdeen alalaaska aanu u tubno maasha allah alla alalaas goorma ay ugu dambaysaan maqlo waa hagaag waa tahay anna warqadda dhinacayga ugu horraysa galabta casha waxay nooga timid waa warqad mehera aabe maxamed xaaji alis waa shire iyo hooye maryan faarax maxamed iyo hoodo maxamed xaaji iyo saygeeda iyo carruurteeda layidhi muna maxamed xaaji iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo fadxi maxamed xaaji iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo cismaan maxamed xaaji iyo marwadiisa iyo carruurtiisa iyo khadraa maxamed iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo yurub maxamed iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo sahra maxamed iyo naciime maxamed iyo caydaruus ibraahim khaliif iyo marwadiisa iyo carruurtiisa layidhi iyo cabdirasaaq ibraahim khaliif marwadiisa carruurtiisa iyo aamina iyo saygeeda waa aamina ibraahim khaliif iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo hinda ibraahim khaliif iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo ugu dambayn amran ibraahim khaliif iyo saygeeda iyo carruurteeda dhammaan dadkan oo kale jooga hargeysa burco sanca nairobi berbere iyo jabuuti waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan nuur cabdi nuur yaa salaam iyo najma maxamed xaaji cali alis shiraa la yidhi oo meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waa bishan january ee imikaba dhammaanaysa shan iyo tobankeedii meherkaasi waxaanu leenahay ha soo dadejiyaan ama ha soo dedejiyo arooskii quruxda badna ee weliba dhaliya guri lagu nagaado
the way نعمدا البحار وعدوا جعلكم ذوي الروحات عرمتا ذوي نعمدا وعدوا sidan ku carmaday baar digow weynto kamana
waa hagaag haleelahay cod macaan caashooy kolley een, eh, dhegaystayaasha mararka qaarkood tartanna way naga filanayaan laakiin bal wiig ba cayn ba cayn baan ka dhigi doonaayo bal wiigyada dambena tartan cajiibaan bilaabi doonaa bal iminka galabta heesaha ay aan u soo xullay ha ku wada raaxaystaan waa hagaag aan dhinaca warqadaha ku noqdo caashooy warqadda ugu horreysa waxay ka timid asalaamullahi calaykum baa layidhi marka ugu horreysa waan salaamaya bahda v o a gaar ahaan cabdilcashiis iyo caasho waanu kaa qaaday marka xiga waxaa diraya hambalyadan dadka kale ah aabe jibriil sheekh cilmi iyo aabe daahir cismaan iyo hooyo deeqa daahir iyo aabe maxamed jibriil iyo aabe cabdixakiin daahir iyo hooyo sahro cabdilaahi jesow iyo cabdiladiif cabdi waca baa la qoray iyo xariijin dhiif marka cabdiladiif baanu qaatay cabdilaahi jesow iyo sacdiye cabdilaahi iyo asme cabdilaahi iyo saciide cabdilaahi iyo naciime cabdilaahi iyo am- aan idhaahde naciime cabdixakiin iyo cabdixakiin daahir ibraahim magacyadii oo dhan baa isku khaldan marka hakad ma laha wayna isku wada qoran yihiin marka si aan ku kala soocaanan garanayn saciide cabdilaahi shirwac iyo naciime cabdixakiin daahir iyo ibraahim cabdixakiin daahir iyo maxamed cabdixakiin daahir iyo xabse cabdixakiin daahir iyo samson cabdixakiin daahir iyo cabdiraxmaan cabdixakiin daahir haddaanan khaldin dabcan waxaan u malayn inaan saxay haddaan khaldan inaga raalahaada dhammaan dadkaasi waxay hambaliyo u dirayaan baa layidhi maxamed cali jesow iyo eh, najma maxamed jibriil jabri oo meherkoodu ka dhacaa layidhi magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hiliwaa xaafadii xorriyo hiliwaa iyo xorriyo laban bay kala haayeen waa is- waa isku hal xaafad markii hore waxaa loo bixiyey xaafadda heliwa markaasay dadkii xaafadda deganaa cabdicaise ku qanci waay waxay yidhahdeen huriwa baana u degnaa haddana xaafadda xorri- huriwa xorriyan waan Een, maqal markii dambena magacii hore loogu bixiyey ahaa heliwa buu xaafaddaasi u dhowratay markii dambena xurriya loola baxay waa tahay marka isku marka hal xaafad intaas oo marka dhan.
arooskaasi ka dhacay xaafaddaasi waxaanu leenahay ha soo hormariyo guur lagu farxo fadlan noo soo daayaa layidhi cabdicashiis iyo caasho waaban idiin soo dayna weydinkaa ku jira waa tahay annagoo kale ah baa la yidhi arday soomaaliyeed oo wax ka barata dalka hindiya islamarkaana magacyada magacyadeenna bay yidhaahdeen ay hoos ku qoran yihiin waxaan tahaniyad dhalasho u diraynaa qoyska rooble maxamed dhaqane iyo faadimo maxamed cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay lix iyo labaatankii bishan january sanadkan labada kun iyo tobanka magaalada boosaaso waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiye maxamed rooble maxamed dhaqane baan rabnaa inaan tahaniyad gaarsiino magacyadeennana waa kuwa bay yidhahdeen waa tahay maxamed cabdisalaad baa ugu horreeya oo xabeeb lagu naaneyso cali siciid cali garoon iyo xamse cabdulaahi jaamac iyo ayuub maxamed salaad iyo xasan maxamed jaamac iyo siciid aadan yuusuf maxamed kaatun shire iyo yuusuf shire yuusuf sidoo kale waxaa asxaabtaasi ka mid ah aadan yaasiin maxamed cabdulqaadir cali cabdulqaadir iyo yaasiin cabdiraxmaan maxamed iyo faa'iise jaamac dubeed iyo cabdiraxmaan cali siciid iyo xasan axmed xuseen waxay leeyihiin wiilkaasi ku dhashay magaalada boosaaso ee loo bixiyey maxamed rooble maxamed dhaqane ha soo barbaaro oo ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara waa tahay anna aamiin baan u raacinaya intaanan heesta kale caashay u baaqin ama aanan dhegaystayaasha u ciyaarin warqadda markan gacanteeda ku jirta waxay ka timid cali maxamuud maxamed goore iyo ibraahim maxamed xasan iyo saynab shire maxamed saalax iyo odaygeeda layidhi iyo caruurteeda iyo ikraan maxamuud iyo deeqa axmed saalax iyo caasho saalax xasan maxamed iyo saynab axmed saalax iyo safiye axmed saalax iyo amina saalax axmed iyo maxamuud axmed shucayb oo falow loo yaqaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdicasiis maxamed cali iyo ibraahim axmed axmed saalax iyo ugu dambeyn maxamed ibraahim garseef baa layidhi dhammaan dadkan oo kale jooga magaalooyinka hargeysa ceergaabo badhan boosaaso waxay tahniyadu dirayaan arooskii aroosada boqorka iyo boqoradda yidhaahdeen maxamed aadan axmed waa gallaydh iyo marwe yidhaahdeen shukri siciid warsame sugule waxayna leeyihiin dhammaan arooskiinu ha noqdo kii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aroosku meeshuu ka dhacay may soo sheegin laakiin arooskaasi taaniyadda loo diray anigu waxaan leeyahay isku nagaada oo isku ciraysta
ugu
habeenkii weliba markii aad aan- waynagii habeenkii la sheekaysanaynay een, Habeenkii ciidda.
habeenkii ciidda maxay ahaydee labadiin markaad sag fadhideen inaad fanaanada jeceshay waan ogaa Ay.
laakiin markaad sag fadhideen Ah.
adig iyo hibo Ah.
inkastoo dee hibo oo fanaanada qiimaha badan tahay oonad gaari karin anugu agteeda kuma dhigi kare Ay.
laakiin sidaad u matalaysa markii dambe casho waad keentay hibo dhiiggayga ku beeran tahay waa tahay codkaasi labadaas cadalaysna weliba noqon cod jira.
macaan cashay een, waad dareemaysaa fanaanka cabdiqaadir jubba inkastuu weli yar yahay oonu weli weynaan laakiin Ay.
codkiisa waxaad fahmaysaa in xilliyadii hore uu ahaayo uu aad u dabacsan yahay waa hagaaga dhinaca waraaqaha haddabaan ku noqono caasho warqadda markan gacantayda ugu horreysa waxay naga soo gaadhay anigoo ah baa layidhi cabdallah marka hore salaan caashiyo cabdilcasiis waanu kaa qaadnay anigoo ah cabdallah cabdallah ibraahim macalin maxamuud waa cabdalla dhic dhis dhisow baa lasoo qoray iyo ibraahim dhicisu waa meetaa cabdicasiis dhiso baa lasoo qoray waxay Okay.
tahay ma garanayo iyo ibraahin aan idhaahdee bile ibraahin ibraahin waa tubay iyo yaasiin aadan samow iyo faysal maxamed iyo isaaq cabdirashiid iyo abuukar aadan iyo shariif ibraahin cabdiraxmaan iyo anan khaldin iyo hooyo xaawo nuur cali iyo dhammaan reer maxamed ibraahin xaabsade oo joogaa layidhi magaalada qaahira ee masar waxay tahniyada roos u dirayaan gabadheena yidhaahdeen salwo maxamed ibraahin xaabsade iyo cabdi isaaq madkul oo rooskoodu ka dhacay magaalada qaahiro waxayna ku caqal galeen nairobi kenya marka meherkii baa malaha ka dhacay een, qaahiran u malaynaya Arooskooda wuxuu ka dhacay iyagina waxay Qaahiro.
joogaan nairobi iyaguna waxay joogaan nairobi waa sidaad Waa sidaad- iska- waa is- sidaad u tiri baan u qaadanay
laakiin soo sidaas maaha haddii Ah.
aroos halkaa ka dhacay halkaa ay ku aqalgaleen way dhici kartaa mar waliba meesha lagu aqalgalay joogaan waxay dhi- way dhici kartaa laakiin labadoodaba waxaanu leenahay isku nagaada isku ciraysta gurigiinu ha noqdo gurigii lagu soo hirto waata aamiin baan leeyahay waa dacooyinka aan ugu jecelahay dhammaan shaqaalaha baa la yidhi gaara bila subermarket waa waraaqa aad loo soo xardhay oo aad loo soo qurxiyey waxaana ay kala yihiin dhammaan dadkaasi cabdiraxmaan nuur axmed cumar cabdisalaan maxamed iyo cabdirasaaq aar cabdiraxmaan oo loo yaqaano iga qabo iyo cumar maxamed xaaji faarax iyo cabdulaahi cabdisalaan maxamed iyo nuur maxamed xaaji faarax dhammaan dadkani waxay tahaniyad iyo bogaadin meher oo wacan u dirayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda cimraan cabdulaahi askar iyo samsam xuseen hoosho meherkoodu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaan meesha ay ku qorayd magacii kale ee warqadii daabacaadii baa ku go'day marka waraaqda baan malaha markii hore aan aan fadhiyin waxaana ay leeyihiin ku gaara aqalgalkiina basbash iyo barwaaqo waxaana xusuusinaynaa marka xigay waraaqda noo soo qorayaan bal inay ka fikiraan waraaqda inaanay dhinac u badanin waxaanay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinagi guulow ka yeel annaguna waxaanu leenahay aamiin allah idin aqbalo Een, warqadan dad fara badan baa ku qoran bal haddaanan khaldin qoraaladoo ah, qoraalka sida u qorantoo aad u yara liita bal aan isku dayo aabe nuur abuukar faarax iyo aabe siciid cabdalle guuled iyo hooye arde maxamed saalax iyo hooye kinsi yuusuf maxamed iyo ayeeyo xaawo maxamed shirwac iyo hooyo sahra yuusuf axmed iyo seygeeda layidhi iyo caruurteeda iyo abti siciid yuusuf maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo khadre cismaan faarax iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo caasho dhagacadde iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo waxaa la yidhi leylo muuse shire iyo caruurteeda iyo hodan saalax faarax iyo farxiye maxamed iyo xalime maxamed iyo ayeeyo iftin warsame iyo kowsar cabdalle iyo iglan nuur shuuriye iyo seygeeda iyo caruurteeda la yidhi iyo ansal nuur shuuriye iyo seygeeda iyo hooyo xabiibe aadan iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo khay khayta ayaa lasoo qoray markaa khayrtaan u malaynaya khayrta muxiyadiin maxamed iyo saare axmed iyo faise ismaaciil cooraaf baa la yidhi iyo dhammaan dadkani waxay joogaan norway een, khaliif xuseen kamiin maxamed eh, khaliif xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed khaliif xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo amine khaliif xuseen iyo seygeeda iyo khadre khaliif xuseen iyo seygeeda iyo faadimo khaliif xuseen iyo farxiyo xawar iyo gabadheeda iyo hani axmed bootan iyo gabadheeda la yidhi dhammaan dadkana waxay tahniyad u dirayaan cabdinaasir nuur abuukar iyo faadimo siciid cabdalle orooskoodu ka dhacay dalka norway bishan january lix iyo tobankeedii waxayna leeyihiin isku nagaada naguna xanu leenahay aamiin waa tahay cabdicasiis bal heestan inoo raaci waa tahay waxaan inoo soo qabanaya codka macaan ee fanaanka bashiir cali xuseen waxay ahayd een, intuusan iigu maaxan micida iigu adkaysan mid kale aan loo haystaa marna imaad odhan waa heestii macsalaamana mac malanaya salaama waa in kastoon ay roosida ku fiicnayn laakiin waa heesaanan maalmahan maqal badan dhegaystayaashu anagula raaxaystaan
gudab badan ayaan waday maweelaga naftaadoon ku medhaaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meerma yeelinaaye muddo badan ayaa waday maweelada naftaadoon ku medhaaya hadalku si aan ku maqsuudiyo leerma yeerinay dhashay xaajadu meel wacan ini marayso meherkadiiya noo haray mooday xaajadu meel waxan inay marayso meher kaliya noo haray ayaad muranka taatuud macsalahamay buu tiri kaamana muteysan axtiyaadu meel dayan waxaadaan tumayaadeen ayaad muranka taagtuud macsalahamay buu tiri kaamana mutaysan axtiyaadu meel dayan waxaadaan tumayaadeen dilan mayin maryane marna kaama filaanin inaad mayaay leedahay walu maantaad tiri ismanaaqa dilan mayin maryane marna kaama filaanin inaad mayaay leedahay walu maantaad tiri ismanaaqa haddaad mooda caashaqu maalma buraa inuu yahay micnihiisa maa garan ma weliyo xayaar baad moodaysaa adigu haddaad mooda caashaqu maalma buraa inuu yahay micnihiisa maa garan ma weliyo xayaar baad moodaysaa adigu intuusan iigu maahanin micidaygu adkaysan mahaadadiisaygu badan mid kalaa la haystaa marna imaadan odhan intuusan iigu maahanin micidaygu adkaysan mahaadadiisaygu badan mid kalaa la haystaa marna imaadan odhan urko
waa tahay waxaad moodaa laakiin cabdicasiis mararka qaar ee, in la isguursado malaha howlo fara badana ka horeeya marka howlahan waxay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan la soo mara inta maaragtay broseska ama Allah, howluhu- Allah.
ama howluhu ay socdaan marka macaslaama haddii la yidhi ma maqasho heesta la yidhaahdo "I- inan yahow khaldane siday gabadha u leedahay marka dambe waxay leedahay inan yahow qumane marka macsalaama haddii la yidhi soo naqa isaga xigi karta waa marka waa- hawlo horta sidaad shi- hadalka u tiri waxaan ku qoslay Hay.
intaan is aroosan hawlo badan howlo baa badan baa ka horeeya malaha malaha Allah, malaha maxaa- howlaha sudbadda ku jirta alla hadda.
maxaa la ga- maxaa la gabidhaclaynaya gabidhaclays badan baa jira caasho waa tahay waa tahay balaha barta kaad uga jirtaa saan qiyaasay cabdicasiis waa geelo laba jir soo mar caasho ood soo martay waa tahay waa tahay bashiir cali xuseen codkiisa intaasi aanu ku dhaafno dhinacii waraaqaha mar kale aan anba qaadee waxa ay ka timid haddaan soo qabto midda ugu horraysa sahre cabdilaahi askar iyo carruurteeda rooda cabdilaahi askar iyo carruurteeda amaal cabdulaahi askar iyo odageeda ismaaciil cabdulaahi askar iyo caruurtiisa hibe cabdulaahi askar iyo caruurteeda abtiyo baa la yidhi cali xasan dhimbil abtiyo maxamuud xasan dhimbil iyo dhammaan reer xasan dhimbil magsile adaa malaha jibuutiyaanka dhinacaasi ka dheeraya cabdicasiiso waxaa qoran magsile waa m i x i l e marka magsile mise waa mixille mixille inaytaan u malayna exta ka ilaaliyo mixille macquul weliba inay Waa xasan.
magacan magac canfeer inay taha macquul canfareen canfar marka waa waa reer xasan dhimbil mixille waa tahay iyo ruun jaamaciga iyo caruurteeda axmed jaamac faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cayduruus cali ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo halgan cayduruus cali iyo- iyo caasho xaaji huriye iyo hooyo xalime muumin cadar iyo reer aw cismaan xasan oo kala jooga somalilan jabuuti sacuudi arabiya kanada yurub iyo meelo kaloo fara badan waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan arooska iyo aroosyada baa la yidhi boqorka iyo boqoradda cismaan cabdilaahi askar iyo samsam xuseen xoosho arooskoodu ka dhacay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax maasha allah anaguna waan anagoo washington joognana guurkiina waan ku farxnay bal waxaan idin leenahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii isku nagaada oo isku agciraysta waa tahay aan intaanan heesta kala gelin caasho warqadan aan dhac ka siiyo waxay ka timid aabe maxamuud gacal iyo hooye maka colow barrow iyo liibaan maxamuud gacal iyo xaaskiisa tina aadan axmediya la yidhi iyo caruurteeda caruurtooda waana xaaskiisa tina aadan baa la yidhahdaa iyo baashi maxamuud gacal iyo xaaskiisa iyo xuseen maxamuud xuseen maxamuud gacal iyo xaaskiisa iyo raxma maxamuud gacal iyo xaajigeeda iyo caruurteeda iyo maryan maxamuud gacal iyo caruurteeda iyo saruur maxamuud gacal iyo caruurteeda iyo yuusuf maxamuud gacal iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan maxamuud gacal iyo xaaskiisa iyo cabdixakiin maxamuud gacal iyo cabdiqani maxamuud gacal iyo dhammaan caruurtooda waxay tahniyad u dirayaan cabdiraxmaan aan idhaahday cabdiraxiin maxamuud gacal iyo linda faarax oo ku aqalgalay magaalada nairobi waddanka kenya waxaana ilaahay uga rajaynayaan inay isku nagaadaan oo gurigoodana ay ku raaxaystaan ubad khayr qabana eebba uu kala siiyaanna waxaan leeyahay aamiin aamiin ayaan u raacinaynaa warqadanna waxaa ugu horreeya aab ismaaciil maxamuud muumin iyo hooye maryan guhaad ibraahim iyo faadime cabdi xuseen iyo haybe ismaaciil maxamuud axmed ismaaciil maxamuud iyo nuure ismaaciil maxamuud iyo liibaan ismaaciil maxamuud iyo siciid ismaaciil maxamuud iyo xildiid ismaaciil maxamuud iyo asxaab kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin cabdulqaadir ciid salaan iyo xaaskiisa raxma xuseen cismaan iyo maxamed aw aadan maxamed iyo salebaan ibraahim cumar iyo cabdisamed cismaan rooble iyo cabdiraxmaan cali cabdi iyo deeqa axmed araabi iyo axmed deeq cabdi cabdilaahi iyo cabdiraxiin maxamed waa cabdiraxiin maxamuud faarax iyo cali cabdilaahi xuseen oo ku magac dheer fagaase iyo xaaskiisa nimco cismaan xaaji muuse iyo dhammaan shaqaalaha al amiir express daami baa la yidhi inkastoon lasoo sheegin halka ay ku taallo iyo khadar maxamed jaamac iyo guuleed elyaas xasan dhammaan dadkaasi oo ku nool magaalada hargeysa waxay hambaliyo dhalasho wacan u dirayaan abe cabdiriyaad abshir cabdi iyo hooye hinda ismaaciil maxamuud oo ay laba wiil oo mataana ah ugu dhasheen cisbitaalka aadnaah ee magaalada hargeysa waxaana loo kala bixiyey baa lihi labadaas wiil ee mataanaha ah suldaan cabdi abshir iyo saleebaan cabdi abshir waxaana leenahay bay yidhaahdeen soo barbaara oo noqda kuwii diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca anaguna waxaanu leenahay aamiin waa hagaag aamiin baan caashay u raacinaya warqad qurux badan baa ay laynoo soo diray caashay waxaa la yidhi barnaamijka salaamaha tartankii caashiye cabdulcasiis een, waxaa soo qortay farax marab ayaa la yidhi farax marab waa kolley dalka holand baa laga soo qoray warqadan Hay.
Een, farax waxay leedahay caleek caleek caashe iyo cabdulcasiis koobka ma ku siisa markaa gabadha bal horta u kaadi dee aan ku akhriye Ay.
marna ma kala dhacaan walaalo xagga dooqa marka la eego waa labadeenni ka wadaa Ay.
laakiin maadaama ay tahay inaan codeeyo dhankayga caasha ku badisay 51 points bay tiri koob iyo konton adigana eh, buundo halka uu cabdicasiisna sagaal iyo afartan ku helay marka een, marka kolley waxba may reebin caashay oo adiga arkaya een, way qirtay in caasha ay badisay koob iyo konton laakiin waxba igamaad badin mar haddaan sagaal iyo afartan keena ha guushun baa raacda laakiin buntoyinku waxba isma dheerin laakiin uh, far waxaan maqli jiray een, uh, een, timir laf baa ku jirtee ma Ah.
dhinacii dumarka ma dumarnimo ay sheekadu maraysa caashay farax aad baan u salaamayaa kolleyba dooqeeda ka hadashay waxay tiri haddii uu cabdicasiis keligii haan lahaa dhankayga wuxuu ka heli lahaa boqol iyo labaatan ku lahaa halka uu iminka ka haysto sagaal iyo afartan marka calaashan waxaad leedahay dumarnimay kuu siisay ma odhan karo Taa waan u xeer- hambalyeynaya taa xeer baa ka yidhi waan u hambal cabdicasiis.
adna waan ku hambalyena faraxna waan salaamaya hadda mahadsanta laakiin ha iloobin in la yiri gari laba qof kama wada qosliso marka labadeena mid unbaa koobka qaadi laha haddaan qaatay waa walaashan baa kuu qaadatay waan ogolahay waan igi markii hore ku hambalyay waxay tiri markaa caasho waxay guusha ku heshay Hay.
heestii magool ayay tiri markaa buundada waa dheeraadka heestii idil halkaasay ka keentay aad baan u dareensanaa in Marka heestaasi ay malaha- dhibco badan ii keeni doonto waa tahay markanna bal anu weecda fannaankii dhinaca banaadiriga iyo dhinaca heesaha kalaba aan dhinac looga baxsadaa jirin bal carab fannaankaasi qiyaas weliba kabaniistaha dhinaca laxankana ku dar waxaan u malaynayaa inaad durbaba garatay waa fannaanka axmed naaji weliba heesuhu iskuma jiraan waa heestii idaaya maxay u keendara malaha waad heesta doorkaygaa la waa ydhahdaa dookhayga waa tahay dambi kaama geline derajo kaama qaadine darbi kaama dumine dolar kaama dhicine dambi kaama geline derajo kaama qaadine darbi kaama dumine dolar kaama dhicine sidaan gamacsanay haddii aana doonay adigo dadnimada sidaan gamacsanay haddii aana doonay adigo dadnimada dooqay dooqay dacad baanu ahayo ilaaya ilaaya maxay u kiin jiraaye dacad baanu ahayo ilaaya ilaaya takana kaama geline dulmi kuma aan samaynine dahabka aad xiratiyo dircaka ajeexine takana kaama geline dulmi kuma aan samaynine dahabka aad xiratiyo dircaka ajeexire sidaan damacsanay haddii aana doonay adigo dadnimada sidaan damacsanay haddii aana doonayn adigo dadnimada dooqay dooqay dacad baanu ahayo ilaaya ilaaya maxay u dilin jiraaye dacad baanu ahayo ilaaya ilaaya
fanaanka codka macaan ee axmed naajina bal intaasi aan uga tagno bal dhegaystayaashu markay warqadaha noo soo qorayaan heesaha ay qalbiga ku hayaan weliba geeraarkooda waa ay nala qaybsan karaan aniguna waxba kama qabnaan u malaynaya caasha oo waxaad leedahay marka haddii xataa heeskiidnaan laxanka hayn malaha ereyada unbaad garan kartaan ereyada qaar qaar soo raaciya haa iska soo marka qorqor amaad ku luuqan lahayd Ah, kuma caashaaba fadhide anugu maanaaba agtada ka luuqay kar waa hagaag saa tahay ninbaa waxaa laga haya cabdicasiiso oradan ordo iska daaye markaan arko qof orda ayaan xeeqaa warqad markaan gacantayda ku soo dhacday markaan arkaan xeeqay calaashaantirada dadka ku qoran waxaa- Ma- horta maasha allah baldhe maasha allah bale waa asxaab fara badan oo malaha asxaab fara badan oo issoo urursatay sida loo lahaa hebelle lagama tegi karo war hebela lasoo xasuustaa malaha warqadii ay sidaa ku soo badatay bal waxaan isku dayayaa asxaabtani inta wakhtigu ii saamaxo tabartuna maaragtay igu saaciido inaan bal akhriyo waxaa ugu horreeya dhammaan baa layidhi marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan iminkaabad xiiqdee imankaaban xiiqanan bilaabo waaba si xiiqa waa aniga sheegay dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waxaana idin salaamaya baa la yidhi oon idinku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah weriye xuseen cabdulaahi xasan weriye xasan abuukar cali oo loo yaqaan xasan baydhab oo aad baan u garanaya maxamed siciid guuleed ciidruus xasan cali guuleed geedda aadan cabdifataax yuusuf guuleed iyo cabdishakuur muuse guuleed iyo hooyo caasho nuur xirsi iyo carruurteeda aabe maxamed xuseen cali aabe muuse guuleed muuse hooyo sareedo xuseen aw maxamuud iyo carruurteeda adeer siciid guuleed muuse adeer maxamuud guuleed muuse haaruun muuse guuleed iyo maxamuud muuse guuleed iyo guuleed muuse guuleed faadimo muuse guuleed iyo saygeeda aamine muuse guuleed sundus cabdulqaadir xirsi iyo xaawo fagalod baa la yidhi iyo caasho muuse guuleed iyo saygeeda anise faarax dalab iyo maxamed yuusuf iyo burhaan cabdisalaan siciid iyo boos siciid muuse waxaa kaloo asxaabtan ka mida waabaan ku xiiqay sidaad maqlaysa cabdicasiis siciid axmed samatar laakiin waxaan isku daynaa inaan ka kala tegin maadaama warqadda si aad u qurux badan loo soo qoray iyo qaar kaloo badan haddaad tiraahid iyo qaar kaloo badan yaana dhihi waaba dhameeyey cabdicasiin kaadiye sacdiye axmed samatar iyo xaawo xuseen yuusuf iyo imaan yuusuf waa imaan xuseen yuusuf iyo nastaaxo siciid macalin iyo xaawo cabdulaahi ciise iyo asiyo yuusuf jira iyo imaan warsame iyo xaawo bashiir iyo saynab uh, qulune baa la yidhi iyo anise aadan iyo ugu dambayntii waa qofka lix iyo soddonaad waa roodo xasan axmed maasha allah waa asxaab aad- aad u fara badan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa baa layidhi waxay tihaniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda afarta iyo faraatiga kulmiye muuse guuleed iyo marwo xabso maxamed xuseen oo ku aqalgalay taariikhdu markay ahayd sideedii bishan janawari sanadkan labada kun iyo tobanka sanadka cusub ay yidhahdeen magaalada garowe caasimada puntland waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo awlaad khayr qabana kala helaan annaguna waxaanu leenahay aamiin cabdicasiis magar baa in sidaan laga xiiqiyo Aad, waa taa waan ka xumahay bal koob caanaa iyo koob biyaa kii kuwaag yaallaba waata kii kuwaag yaalloon ku dhufo waa tahay caashay warqadan anna waxay iga soo gaadhay asxaab ay ugu horeeyaan Een, marka hore waan idin salaamaynaa baa layidhi marka labaadna een, waxaan maliya halkan nuga gudbinaynaa annagoo kalaa bay yidhahdeen jaamac cabdigure iyo cabdirashiid weli khaliif iyo daahir sheekh maxamed iyo xasan maxaamud iyo cabdilaahi maxamed iyo yuusuf maxamed iyo cabdixaafid ah, caaqil gambays baa layidhi iyo cabdiqaadir diraac iyo raxme maxamed iyo ugu dambayn dhammaan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta barakaad boosaaso waxay tahaniyadu dirayaan rabiic faarax mataan iyo luul mahad cabdirkariin oo gabar igu dhalatay magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda laanta hawada laanta hawaduna hargeysa way lahayd boosaasona way leedaan u malaynay idinkuna waxaa layidhi ah, laanta hawada idinkuna ku darsada haddaad tihiin bahda v o da nacam taaniyadda ku darsada waaba ku jirnaa sama managa ka hadhnaba managa ka hadhna gabadhaas yar magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay soo weynow waa tahay markana kaalimaha sugaanta aanu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanada da'da yeer ee caanka ee laga daba dhacay waayadan dambe waa farxiyo kaba yare
Thank you.
waa tahay fanaanadaasi farxiya kaba yarena aan intaasi uga tagno caashoy fanaaniinta da'da yare ee soo baxaya maasha allah markaad aragto waxaad is leedahay halaylahe fanaaniintii hore heesahoodii halaylahe fanaaniintii hore heesahoodii in lagu luuqeeyo kasakow xitaa waxaa jira heesaha ay la imanayaan iyo fanka qaabkay ula imanayaan inuu yahay qaab casri oo aad u macaan oo dadku ay jeclaysanayaan laakiin anigu dhinac kale aan ka arkayo codkeeda waa cod aad dabiici u ah oo aad maaragta dadka u taabanaya fanaanadan kabayare hambalyaanu leenahay fanaanadan ah, caanka ay haddartaaneen soo caanbaxday ee farxiyo kabayare dadkuna aad u jecel yihiin waa tahay dhinaca warqadaha daba gabagabada ayaan gelaynaa caashooye warqadan waxaay ka timid faadumo muuse axmed iyo aamine aadan axmed iyo xawo aadan axmed iyo odaygeedii carruurteeda iyo een, faadumo aadan iyo odaygeedii carruurteeda iyo xaliimo aadan iyo odaygeedii carruurteeda iyo caasho muuse iyo odaygeedii carruurteeda iyo sahraa muuse iyo odaygeedii carruurteeda iyo maxamuud aadan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sahra aadan Ax- Ax- axmed xaamud iyo odaygeedii carruurteeda la yidhi- la yidhi iyo axmed aadan axmed iyo naciime cabdi siciid iyo odaygeeda iyo siciid yaasiin maxamed micira la yidhi iyo ugu dambeyn mukhtaar axmed saalax dhammaan dadkan oo kala joogala magaalooyinka ceer gaabo boosaaso baran hadaaftimo iyo hargeysa waxay taaniyadu dirayaan boqorkii boqoradda xidig iyo xidigtay yidhaahdeen farta iyo faraantigana kamay tegin waa maxamed aadan axmed gallaydh iyo shukri siciid warsame oo arooskoodu ka dhacay magaalada badhan waa markii dhoweyd aroosyadii aan la'aa meeshay ka dhaceen laakiin iminka lay sheega baran bay ka dhaceen Waa tahay- gobolka sanaag waa tahay waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu farxo
waxtantaala quruxdo degtutiito hayoran sida ubax dalaal badan daayahaygu ku jecel waxtantaala quruxdo degtutiito hayoran dhammanti jacaylkan sida sheekh cilmiga dhiga ayaan ku dhegaystaa dhammanti jacaylkan sida sheekh cilmiga dhiga ayaan ku dhegaystaa dadhamidudiya cashaqa dadhamidudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure dadamidudiya cashaqa dadamidudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure dadamidudiya cashaqa dadamidudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure dadamidudiya cashaqa dadamidudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure sida ubax dalaal badan daayahaygu ku jecel waxtantaala quruxdo degtutiito hayoran sida ubax dalaal heestaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo ee toddobaadkan intaannu mar kale kulmayno waa caasho iyo cabdicasiis oo idin lees ma dhaaf Tantaala quruxdo degtutiito hayoran dhammanti jacaylkan sida sheekh cilmiga dhiga ayaan ku dhegaystaa dhammanti jacaylkan sida sheekh cilmiga dhiga ayaan ku dhegaystaa dadamidudiya cashaqa dadamidudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure dadamidudiya cashaqa dadamidudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure
wada dhamidhudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure dhadhamidhudiya cashaqa dhadhamidhudiya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure